dowladda hindiya waxa ay weligeedba ku shaabadaysneed in ay xaliif dhow iyo bahwadaag soo jireen ah la tahay dowladda maraykanka markii dib loo doortay madaxweynaha xilligan haya hoggaanka ameerikaanka doland j trump xukuumadda hinduuska ah ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee new delhi ayaa arrinkaasi u dabaaldegtay iyadoona aad ugu riyaaqday dib u caleemasaarka trump inkastoo uu trump ku biyo keenay dadyow badan iyo dowlado tiro ah oo isku halleenayay ninkan maslaxadoodana ka dhex arkayay laga soo bilaabo xubnaha siyaasiyiinta ah ee trump ay ku midaysan yihiin dalladda xisbiga jamhuuriga ah ilaa laga soo gaaro dowlado dhacadaafaha caalamka oo lagu tirinayay xulafada maraykanka siyaasadda trump ee sugnaan la'aanta ku suntan iyo falalkiisa aanan dhowraynin mabda'a saaxiibtinimada siyaasadda ayaa keenay in hindiya ay xilligan ka cabanayso mushkilado halis ah oo ka dhashay siyaasadaha trump ee ku aadan dowladdaasi aasiyaanka ah waxaana la isweydiinayaa in trump uu u dhaga nuglaan doono cabsida iyo sheegashada hindiya amaba in uu fakin doono oo uu khasaarin doono mid ka mid ah xulafada ugu wakhtiga dheer ee maraykanku ku leeyahay qaaradda aasiya weydiimahan iyo kuwo kale oo xambaarsan xiisadaha soo kale dhexgelaya xukuumadaha new delhi iyo washington waxaa warbixin dheer oo uu daabacay wargeyska wall street journal ka qoray ninka lagu magacaabo walter russell oo ah qoraa ka tirsan wargeyska iyo bare culumta dowladda iyo istaraatiijiyadda ka dhiga xarunta hamilton iyo jaamacadda florida ee ameerikaanka ah walter russell ayaa qormadiisa ku bidhaaminaya in saamilayda siyaasadda hindiya iyo xukuumadda uu horkacaya naarayndara muudi ay soo dhoweeyeen trump kolkii uu doorashada kaga guulaystay haweenaydii la tartamaysay ee kamala haris balse dhaqdhaqaaqyadii trump ee shantii bilood ee ugu horreysay talada maraykanka ayaa welwel iyo walaac ku beeray guurtida hogaamisa xukuumadda new delhi sida uu hoosta ka xariiqaya qoraaga russell hindiya ayaa maamulka trump u arkaysay mid togan oo iijaabi ah sababa ku aadan dhowr asbaabood oo qaarkood trump laga diiwaangeliyey kalkiisii hore ee hogaaminta maraykanka sida heshiiskii loogu magacdaray abraham ee lagu sheegay in lagu midaynayo diimaha mowqifkiisii adkaa ee ku aadanaa shiinaha iyo in uu hindiya u aqoonsaday awood caalami ah oo aanan ku koobnayn keliya saameeyo maxalli ah laakiinse ifafaallihii iyo yididiilihii hindiya ee ku aadanaa trump iyo maamulkiisa ayaa shiiqay waxaana booskii soo dhoweynta galay rajo xumo iyo niyadjab ka dhashay tallaabooyinka uu qaaday trump sida in uu soo tarxiilay gudaha maraykankana ka soo musaafuriyey dadyow hindi ah oo halkaasi asbaabo kala duwan u joog